lixdan madaxweyne mudadii hoosweyne dowladda ka galay sirada maadaama waqtigaasaytii garahanin heli sida bedelkaasaytii lambo qaadan lahaa iyo booskasayti iyo bulshada meelerahay madaxshi iyo hoosweyne
sistemka dowladnimada la dhowrada isbedelka lankuweydin isbedel isbedel oo burbur nagana isbedel oo dowladnimadana la ilaalsado sistemka madaxiyadijana la ilaalsado meel isbedel lisku walyaabo kuguda jiray hayti walaabaa muddooyinka ugu dambeeya mayka way kumahaatay iniyadoo kursooyin noqoshayni oo dhalinyarada ka tababaro oo civic education ilaaro wadaniyada iyo ku dhiso dhalinyarada oo cusub iniyo lin dalkan ini dalkan baasho sicii ini maylaha xasuusi iyo oo waawiinaha ku qabatay koonfur galbeed iyo ilan hel maalmo korna ee xuskii say dalsay maalintii ururkii caarar haysi iyo kaalamo oo golaha badbaadada muddooyinkan kaalin weynha ku qabata kumahays waana meelahaniyo muddooyinkan danba dadaalkana iyo bal doona si hor una soo biyaan maya maadaama han hanherti hogaamiyii koonfurta dalkumeel gaarkahay kumeel gaarkan kuhesi dood iyo labatan lix maamulka kuhesi daraadeenileeraay isbedelkaana ku dugnaada doona si hor mustaf weli etaa xogiyaha golaha badbaadada koonfur galbeed soomaaliya may baana kumid etaa xubno golaha ka jara qorshayaalka golaha badbaadada ankajarte iniyo si nabad eyo kala tartamaan hogaamiyaha koonfur galbeed maadaama xisbiga maada ko xisbi mucaaradka ah dowladda uu soo hogaamiya shariif xasan ee maamulka koonfur galbeed waktigiina dhamaadayay novemberna walyar laynoo higda oo doorashooyin oo madaxweynenimada koonfur galbeed soomaaliya dhihi doonta ini xisbiga tartama ankajarte qorshaha oo halisteega madaxweynaha koonfur galbeed oo kalsoonida baarlamaankana kasbataan maadaama baarlamaanka wala doorado
walanqobada fadow golahadlay kumid taadi golahadlay banaanka ku haadiba mar weliba ma hadhowaaye lanka isbedelka fadahay ee dalkan ama walanqobada lisley iyo diyaarinay golaha soo mayleray howlo hata kuguda jira oo muddooyinkan dambena kuguda jira doona may boo horta arrimahan oo doorashooyinku arrimaha doorashooyinka golaha hata muddadan hada iwalay ku dambeeya may go-aanku deerey musharaxa usxabandhiga dhalahay doorashadaasi iyo waa golaha ku shira go-aanka isku saare saas kuwere laakiin guud ahaan golaha may diyaarinaya ini may leerahay lala tartamo hogaamiyaha koonfur galbeed ku meel gaarka ah oo waqtishii dhamaadka lala tartamo waana lakula tartamo may leerahay sidii sax ah oo tartan nadiif ah cadaalad ah oo si transparent hanjow dadbursi hayn jiraan lanan kahelayaan
mustaf hoob aan kuweydiiyo su-aal xisbiga ka saabsan golaha oo kale markii golaha badbaadada koonfur galbeed la dheega magaaga maybaha ku dhabaheeyay macne eh golo oo wal badbaadiya maamulka koonfur galbeedna dowlad goboleed oo sharciyeysan adduunyada iyo soomaaliya ba aqoonsantay ya ku jira marka golaha badbaadada golo oo afwalkarediyawa golo mucaarad oo hubeysana golo oo fadaawa in isbedel dhinaga siyaasada ee la kasheen iyo oo la isticmaalo afkaar dimuquraadiyadda dadkana laka kasbado kalsoonidii sharaxaadkoodan dadweynaha oo bacda siiyada
eediyada mahadsanta mukhtaar dalmar golaha badbaadada mae dad hubaysan mae dad mayleray haku ha ha shaqeey hataa mayleray baabi'inta dalkan iyo si qaldan minahan ku shaqeey hataa mae golaha badbaadada may boo dad oo ku weydiyo qalan i af si dimuqraadiyad leh in isbedelka dhii golaha marweb may ixtiraamay oo dhowrey oo tixgeliyey dowladnimada dowladnimada koonfur galbeed iyo dhowre shacabkan in dowlad ambaahanya waana ku hoos nooladow iyo ogi golaha badbaadada may kumid eya dadka koonfur galbeed degan oo kumid eya kowkay markun golaha badbaadada walaa dadkaasayki unronga sun unrong taasaytini waa dowladnimo waay dowladnimada waa in la ilaaliyaa number one aningata tan kaleed isbedelkuna fadahaynuna meylika deereey ko askaar iyo dimuqraadiyad iyo cadaalad una kuweydihayn isbedelka una weydihayn dan iyo aqoon wal kuweydiisalahayo marka golaha badbaadada may badbaadiyan fadahayna dalkun oo unku horey hogaamiyaha naftirshi dadkuna badbaadiyayno ka jarta waa hogaamiyaha koonfur galbeedlanke oo madaxweyntiin wareer gaaban hakuheri oo kumeel gaarka naftirshiya dadkuuna badbaadiya ayna kowkuey oo un lafadahayna inid dadkii i dalshii horumaran
waayahay markii hakunagana tan golaha badbaadada oo un haangnagana ka koonfur galbeed iyo dawladda oo madaxweyne ku sharif xasan sheekh aadan uu soo hogaamiyo jarte ilaa ihata wal oo ada isleta dhaliilo oo maamulka isu soo biidhawaanawun oo ada hal ilama nila wadaaga korto dhinig golaha wasiirada haadeen golaha baarlamaanka haadeen oo golaha an keedsan oo usa fadaw in usa kala tartama maamul goboleedka koonfur galbeed markiya koyta an tartamowka madaxa kore ee dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya bilohani eeden
eeyaa mahadsanta mukhtaar horta koonfur galbeed laha dhisaay ilaa iyo hadda lakula soogo dastuur meeloo iskordhikan sidii madaasayki dantiyo fadaaya unka hergalaasona isku dhagadahay wal dastuur la eraw oo la isticmaalay am la feeday malaan dastuur may kuqab leer maabijarnab madaxweynaha hadda may lakuyaabe qodobbo oo dastuuri ayay ku tumadeen oo kale markii niila wadaag may madaxweynaha mayl mayb waa dhinaca xuquuqul insaanka kow eh oo daraad saxafiyiin ini madaxwey madaxtooye dhatiye dakajirdiri xublan isticmaali maylaraay hataa wasaaradii warfaafinta koonfur galbeed raaligelin kubina iyo dhon isku afku iyo maylaraay madaxweynihii diyaaro ku rahay hal mar hataa soorina angarna madaxweynaha muddadan lakula roobi social media may kaaragaan ini oo madadamba wasiirku mida wasaarado la kulme saxafiyiinta laakiin waa madii xuquuqdii oo lakutumaday saxafinimadii oo lakutumaday bini aadamnimadii oo lakutumaday hub lan isticmaali hubkiyo laka difaaca lafadaayo lan isticmaali taasika ku may kale ahaa wala ana waa hakiin koobi wala dhamba ini oo kiin shalma maagarey hadeedan baahanta may kuma dhaha baarlamanka koonfur galbeed muddada fasaxa guusu ka jari fasaxa gu muddada sahay sidii lama bilood in sahay sida lafadaay wakti guusu fasaxa qaadi wakti oo hata laku roogu afar bilood iyo saddex bilood iyo kudhawaad meelahaasi sagaalkii bilo junior furma lafadaay hata muddadii oo marlamaad la carbaabay oo liskaraaxanahay hayd ilaa haddana baarlamaan wakti usan furan male amantii madaxweynaha hal furoo yar iyo la sugayey madaasalufre madaxweynaha guddoomiye baarlamaan hahanas guddoomiye baarlamaan dalkan ku jir marka maybu waha koonfur galbeed dastuur meelaas ku dhigti sidii madaasaytii safarka madaxweynaha iyo maamul shohniska eedi koro leylana swaafajiyahay maama jarta mayleray wal oo se dastuurka may ka qaba heer hoosaadka may ku qaba dowlada federaalka dastuurkeed meeku qabo balis erow male waa may la fiiriyayihiin sidantateeda kingeer galkood waayahay dhaliiliyo markii una aragnay geeka islata mustaf adoo ka hadalaa socodkii golaha badbaadada waana eto xoqiyihii guud ee golaha badbaadada koonfur galbeed wal amaan oo maamulka koonfur galbeed habiyarhaato golaha aan xusun oo aan tilmaaman jarte oo ususoobi intiisu hogaamiyey kuye sharif xasan
eedeeda maasanta mukhtaar may laleeyihiin wal oo magac xumaan aan bahi si qaldan laha ku dhisi madii wala laha dhisaayba oo ha qaldanayn oo system nidaam oo qaab oo dowladnimo ahan marne halaanbeey ku koyen sutiba wal waayo khasaayaha badnaadeen laakiin war kasto negative lena positive leyin waa malayn kara kor ini war kasto negative le positive leyin madun may kumid aha madaxweynaha koonfur galbeed may la doorday eedayeedo dalkan ankajarna dawlad yaa la doorday dawladda federaalka la hooseedo wal maamul goboleeda ankajarna afar sina la doorday afarta sina yeedo dawlad gabna iyo hanadeersiyaan yeeda ka amaanin haddii amaan jirto may buahan waa yeedo dawlad jirta iyo may leedahay afarta sina minaa burbur kalan dhina oo lakin la dagaalne dawladii koyta taasna koonfur galbeed lay amaamaka le shacabka dadka dawlada jeela iyo dhowridan naftirshaba iyo dawlada dhowridana ilaalisadan markun ada hadii suubi sidiidu bilood ijijarta ku heri wal dhibaato leendina creditkaasitia qaada barmaadka markii la fiiriyo oo kale hata madaxtooye bay dhawo ma ku jarna baarlamaan ma jarna golo wasiire ma jarna ma jarna walaawun oo hanaankun oo shaqaalaysiinta ma jarna haba yaraato geeka dab reer kumid a bay dhawo yakashida ma meelo agaasimo waaxidi ama agaasimayaal guud haadeen hanaas amaan maaha i madaxtooyadan oo qaabilaada suubiyo hayta markii la fiiriyo walaa maad
eedyada maasanta horta madaxweynaha koonfur galbeed hanti jeefsay fijaartii malka dhisna madaxweyne koonfur jeefsii malka dhisna soomaaliya tahdida kifaanbeele xukunta oo xarun madaxtooye lakeen dhisa tasabu marwel wal hortabayaali lancaster londordan oo lanhisaday usuleyme ee lancaster londorad wal isbedelaan galime madan oo waktaha gelime laakiin may kasii dorana combanigi qandaraaskii dhismahaasayta qaaday dhisi ini dentitis ilaa dadadka leya walaagishiina diyaaro la karahina tirshab
waa tahay taasmtransportation transportation ba kadhikaday dhismihii madaxtooyada lanka dhisi walaagiska dhisi oo dhaqaalihiisu ka dhisi oy hantidiisu geliya ilaa ta dentis kufadahay idi walaaga habidi mise jeeshay ka dheen transportation hala kuwaldhaday oo dowladnimaada iyo qaranka soomaaliya wala kabaabiyo nagala mayna wal shacabka gudaasha taakanagadina waaya cadeemo cadeemo cadeemo golaha sheen hob leer walan helay armoogaas dhikiidayo ama shacabka lambandhikaw
cadeemo ado buto iyo lahaay documenti lahaay ini oo
waa tahay nkadamboyntii xogaye maybafaday ammaanka toddobaadyadinka damboy beledkun bay dhaw may bahay ko isku dhib badan oo shaliyanka damboyti hamin hore ero dilila ku dhiyan bay dhaw toddobaad kun bilaa ujeena saasaado markun golahaasen arag aramown ammaanka ee beledkun oo laamo amnigin iyo dhibaato badan kula kulamo haayaan dhiniga sugowka ammaanka oo dililkana habadado haayaan
eedeeda mahadsanta umatan wala lon horseedahay iniya dhartan iskhilaafto wal oo horta mae laku shaqeeyahayo aaminsana haddii una golaha ina waa waana hogaamiyaha koonfur galbeeda kaalantan horeyta ku qaadadahay ini oo conflictyaalkan iyo dhiyan waayo dalhooba cadaalad inderna abni xumo number one may baan aha cadaaladu haddii lan diljeysad ama dhib jeysad lankaasayta ini sharciga la horkeena la xukuma waana xadkiishii la maryaa qofka bini aadamka ah daraad waxay ti diladhii lan ku jawaabnagi male baydhow may raga jarnay ini oo haddii lan qabiil wala kudila qabiilka kale lanku ganacsata iyo masaakiin maagan dhamayay laakiin mayt amaanay qabiilka umadaasayki lanka ku dili ma indhirfen cadaaladiya ndhirfen ma qabiilka lanku dili mandhirf cadaaladiya waay cadaaladii tana waat lankina noo dili waaka lanka dili maynah ninkiiri waay yandooden madaasayte weliba may dembil koley boorka madaxweyneha derbika degnaa la fuji lanka dhimadi aawey joornaalka milo lanko kuma sabrana derbigo laaku fujay bese olkumuujibi hay cadaaladii tana waata lankumuuji hay ya madaasiti maylon koley masabarkia la fuji waa dawladnimada la burbure dawladnimada ko may ku ahaa cadaalada number one ku ah cadaaladii oo bada injarna may horseedahay ta ini qabiilkaasdi lanku kala dukaanleya dil lanku kala ganacsatea dil lanku kala maskiinku kala jidkiisku marahay dil oo walbon ku warqabna lanka dili wala dili isuub walban isku ogeyn marka amni koonfur galbeed zero walba ma jira waayo baydhowadi dhake ee qabiil wala la isku dili dahay qabiilibalo qabiilibalo wala laku dili lilay waa dawladii marka wal lambaanyo maadaama waqtiga ka dhamaadahay shacabkan isku dhigan isdhamaayeen lang islew oo saas daraadeed beledki abni majara foodi ku socota ini oo muddada la kordhiyo nagadaasa waayo miilisku doorooda male iyaba bilis dagaalaha qabiil qabiilan mis haysada walaagasaytii wal hogaanka koonfur galbeed ha ku shaqeehaayo markana maan ku digay inay kufojignaadan arrintaasaytii isku ilaaliyaan ku fiirsadan anka degdegna arrintan oo qabiil iska garowka isdhamaayoka ee hogaamiyaha koonfur galbeed ha ku shaqeehayo inay shacabka koonfur galbeed isku ilaaliyaan saxadda ku lahaadan dhaqankan sheege inay qabiiladiyo goboliyo dhikada jareenka dhamayo sida jareenka dhamayo ilaa hogaankan oo koonfur galbeed ka bedelo muddadowna isbedelku hooy doon hadii lahay